geeka oo kale labaatii kowda noofembar weliba ee ka beeganta maalinta maalinka soomaaliyeed oo guud ahaan la kuxsao gobollada dalka soomaaliya oo dhan waana maalin iyo shacabka soomaaliyeed muujiyayaan muhiimaddu maalinka leeya labaatii kowda noofembar weliba maalin gooni ee maalimiinta soomaaliyeed welibana geeka oo kale dowladii kahanka ee maxamed siyaad bare dalka ka dhihi jaray munaasabadu la kaweynaya waa xamiidii usiley maalinka soomaaliyeed magaalooyinka sidaweyn lankahoostay labaatii kowda noofembar ee maalinta maalinka iyo kumida magaalada baydhaba welibana waxaana kumid ee maalimiinta magaalada ku hadaleena muhiimadda maalintan iyoona sidoo kale ardayda hambalya iyo maalimiinta soomaaliyeeda furaha nolosha ubadka gacanta ka saara kan masaxa jahliga iftiinka iyo horumarkana astaan u ah marka macallinku waxaa lagu qeexi karaa nololi ma jirayso haddii aanu macallin jirin taasaan dhihi lahaa macalinka ma imbaahanyaa iniisu xuquuq helo dhanka shaqada ah ma imbaahanya macalinka iniisu xuquuq hela dhanka tacliimta ah dhanka tacliintii walbarashada macalinka xuquuqti us imbaahanya maybua ini aqoontiis iyo xirfadiisa korliin qaado tababaro badan us hela sidaas oo kale macalinka ma imbaahanyaa ini usa hela dhanka shaqada ini amdulaahi laka ixtiraamo la qadariya sida geekunan surugna oo kalena waa kasaha la xusa qiimaha u sileeyey macalinka macalinka waa badbaadiyaha ummadda oo isku badbaadiya jahli waa macalinka madka shumaca aqoontii oo iftiinka hayo macalinka kan difacaayo hidaha iyo dhaqanka bulshada yeelata kan difacaayo ardayda baraayo in sheega waay tusaale haddii aan ardayda ma gelinayn sheegaan ma gorodaayaan gobolka bainti degmaa ka koobanyi ma gorodaayaan gobolka bakolinti ka koobanyi ma gorodaayan shabeellada iska bedhaa soomaalidii kale isteedkii oo ka noolyiin ma kasaayaan degmooyinkii ma kasaayaan keliya magaalada baydhabo xaafadoo joo gorodo koraa laakiin ardayga guusa qalanjibiyaw oo isu baxaaw iskuulka ku baxaaw mayba gorodayihe waddanka soomaaliya oo dhan gobolladiisa iyo degmooyinkii iskaba dhaafa isteedkan isu ka noolay may sidaas oo kale gorodayihiin dunida qaaradaha ka jara iyo markaas juqraafijo iyo taariikhdiio dhammaan isoo xambaarsan iyo ardayga dhexe marka macalinka waa miftaax amba furaha nolola bulshadaanu sidaa dartee maylanaha xuquuqa ambaahanya weydineen ku faraxsannahay inaan xusayno maalin idinka gaar idiina oo laidinku talagalay dadkii asteeyey iyo dadkii dadaalka ku bixiyeyna waa mahadsan yihiin hambalyo dhammaan macallimiinta soomaaliyeed waxaan idiin rajaynayaa in xaaladaha iyo waayaha adagaad ku shaqaysaan maalmo ka fiican oo wanaagsan oo dhan kasta kaga wanaagsanba aad heli doontaan waxaana idiin rajaynayaa mustaqbal wanaagsan meel wanaagsan ilaahay inuu idinku rasaaqo idinku irsaaqo jannatulfardowsa insha allah dhammaantiin hambalyo geeg mayba sharaf ikraamiyi ee yacni intaanan hambalyey maalinta macallimiinta ana anoo dhikow iskoolka alqalam maylaha macallimiintay hambalyo hambalyo hambalyo kooda novembar labada kun labaatan afarta mayba lahaa dhammaan macallimiinta soomaaliyeed iyo macallimiinta dunida ogtaba hambalyo hambalyo lahaa qum lilmucallim fiihi tabdiila kaada almucallimu an yakuun rasuula leeri marka wayba lahaa dhammaantay oo macallimiinta soomaaliyeed isku duuban
bili nofembar labaatii kowdii yelan goroday maalinta maalinka soomaaliyeed welibana shacabka soomaaliyeed ee dowladii militariga haytiisudajir ee muuji jireen muhiimaddu maalinkiisu leeyaa